mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland maamulada degmada gaalkacyo duqeyda dhaqanka labada dhinac ee gobolka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaga hadlay dilal isxigxigay oo ka dhacay miyiga gobolka mudug saddex ruux oo xoolo dhaqato ahaa ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay miyiga gobolka mudug waxaana laamaha amniga gobolka ay ku guulaysteen soo qabashada kooxihii dilalka geystay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulada labada dhinac nabadoon cabdikariin sheekh axmed oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in wadahadalada lagu gorfeeyey sidii loo adkeyn lahaa nabadda iyo wada deganaanshaha bulshada labada dhinac
maanta waxaanu isugu nimid shir shir nabadayn ah isugu yimaadeen shir labada maamul wasiiro iyo gobolka iyo degmooyinka ka soo qayb galeen odayaasha nabadda labada dhinac ee gaalkacyo waxaa lagaga hadlayey nabaddii toddoba jirsatay oo dhacdooyin ay soo dhex galeen maalmahan shirka wuxuu noogu saabsanaa afar dhacdo isku xigtay waxaa lagu heshiiyey dhacdooyinkii in saddex beri gudahood masaalixdoodii la bilaabo dadkii ugu dambeeyey oo waxgeystay waa noo xiran yihiin kuwo xitaa naga baxsaday odayaashoodii baa noo xiran waxaan rabnaa nabadda in lagu fara adeygo gobolka mudug waad ogtihiin magaalada gaalkacyo baaxaddii ay lahayd laba kun iyo toddobiyo tobankii iyo maanta intay la-eg tahay laba jibaar bay u dhigantaa ganacsiga ay samaysay sida u ballaaratay dadkeeda iyo guryaheeda iyo waddooyinkeeda mid kasta isbeddel baa ku dhacay maalintai haddii sawirada lasoo saaro nabaddaas aynu galnay siday magaaladu akayd iyo maantay waxaa laisleeyahay magaaladaanu tii maaha waxaa la rabaa inaanu nabadda ku fara adeygno cid walba maamul hadday tahay iyo shacabka guud ahaan dhallinyaradii isdhexgalka ee haweenka dhallinyarada ciidamada odayaasha waxaan ku boorinaynaa in nabadda loo istaago oo laga wada shaqeeyo oo nicmada ilaahayna siiyey aanu ku fara adeygno nabadoon xabiib aadan jaamac ayaa sheegay inay u diyaarsan yihiin sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyinkii isxigxigay ee ka dhacay miyiga gobolka mudug maanta oo ay bishu tahay labada bisha sebtembar laba kun labaatan iyo afar waxaanu shir iskugu nimid annaga oo ka kooban odayaashii nabadda ka shaqayn jiray iyo maamulkii labada dhinac ee galmudug iyo puntland ee heer gobol iyo qayb ka mida wasiirada inteedaasa isku duuban waxaanu iskugu nimid shirkaa ka dhacay five star gaalkacyo waxayna gogashaa u dhigeen dhibaatadii maalmahan dambe soo noqnoqotay oo isku xigxigtay inay u diyaargaroobeen inay caddeeyaan inay ka samafalaan islamarkaana ay ka muujiyaan qoomamo iyo inay ka xun yihiin wixii dhacay soohoyaatin iyo walaalnimo iyo qoomamo inay ka muujiyaan wayna ka muujiyeen odayaashii kale oo dhinaca kale iyo maamulkii intaba ayadoo isku dumanna waa lala qaatay waxaa lagu heshiiyey nabaddii muddada dheer la soo waday meesheedii in laga sii wado habicii yaraa ee galay oo hadda keenay in maaragtay dhowr goor gacmo dhacdhacaanna in la xakameeyo laga bilaabo maanta deg degna looga samafalo dadkii horay oo dhintay hadday ahaayeen dadkii waagii xoogaaga yar la kala qaadan jiray dhimmanaa iyo hadday ahaayeen dadkii waagii dhexe go-aanka lagu gaaray mag buuxda in la kala qaado iyo hadday yihiin kuwa kan hadda cusub oo hadda dhacay iyadoo saddexdaa baarti loo kala qaadayo waxaa lagu heshiiyey dhammaantood si isku xigxigta in loo dhammaystiro oo cid walba xaqeeda meesheeda ku gaaro inkastoo dilalka ka dhaca miyiga gobolka mudug ay ahaayeen kuwo ku salaysan aana qabiil haddana maamulada gobolka ee puntland iyo galmudug ayaa ku dhaqaaqay wax ka qabashada xiisad ka dhalata dilalkaas waxayna labada dhinac ku guulaysteen xakamaynta dilalkaasi ka dhacay miyiga gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo